ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuh dhegeystaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeysanaysaan maqlaysaan saaxib yaalamantina kumaadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan suxli balka si toos aad uga dhegeysataan maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeystaal taarikhdu saaka ku beeganta afar iyo labaatanka bisha tobnaad oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin talaada ah dhegeystayaal wargeysyada daily nation iyo sidoo kale the standard waxyaalaha kala duwan ee qorayaan saaxibada dhegeystayaasha la wadaagna bal dhegeystayaasha dhegeysta marka hore bal wargeyska hore the standard ayaa isha la dulmaraya saaxibayaal bal wuxuu ka qoraya halkan saaka wargeyska boggiisa ciwaanka raka halkan waxaa laga dhigaya waxaa leeyahay dilalka waxyaalaha markaasi ay xukumiso ama waxaa loo yaqaan live sentence ama xukunka dhegeystayaal waa dabcan madaxaad ha ku furto markaas hadda maxkamadda sare ee supreme court waxay geysay baarlamaanka dhegeystayaal si markaasi loo qafiifiyo si markaasi loo yareeyo bal in daada dabcan waqtiga qofka soddonka dabcan lagu xabsidaa in laga dhigayo la yareeyo dhegeysa lagana dhigo soddon dhegeysa sida uu sheegaya xereeq dabcan waa penal courtka waa xeer iqaabeedka dhegeystayaal ee hadda markaasi ay sheegayaan waa laba qodob markaasi judiciaryda ay hadda markaasi miiska soo saareen baarlamaanka markaasi ay geeyeen taasoo la doonayo in isbedel markaasi lagu sameeyo waa xeer iqaabeedka dhegeystayaal ee markaasi dadka lagu fidiy weliba dembiyada markaasi kala duwan oo inta badan waqtiyo fara badan markaasi qaadato dhegeystayaal waqtiyo fara badan qofka lagu xukumo xukunkaasi ee hadda markaasi doonaya in dib eegis lagu sameeyo xabsiga ee dadka markaasi la xukminayo ama la xukunka markaasi ku dhacay dhegeystayaal sida dilalka dhaca waxyaalaha markaasi punishmentka dabcan punishmentka dhegeystayaal ama qofka dabcan lagu ciqaabayo xabsiga ee dhegeystayaal taas oo marka hore i ahayd dhegeystayaal live sentence xukun daa-in qofka in xukun daa-in ama xukunka markaasi lagu dheereeyo dhegeystayaal hadda laakiin waxay doonayaan in arrinkaas isbedel lagu sameeyo laguna soo kobo qiyaas ahaan maximum minimum maaha dhegeysa maximum waa ugu badnaan inay markaasi qofka ama shakhsiyaadka lagu xukmi karo ama lagu xukmin karo soddon sano dhegeysa sida wargeeska bogiis afraad uu qoraya dhegeystayaal maxay haddaba c j ama waa gabadha markaasi maada kome maxay sababtan ama arrintan hadda maxay oola jeedaa maxayna ka rabtaa dhegeystayaal oo arrintan markaas laisweydiinayo ayna u dabcan loo geynayo dhankaasi baarlamaanka si arrintan ay ayaga markaas u fuliyaan ayna u meelmarto dhegeystayaal y c j ont live sentence scrapt ay leeyahay dhegeystayaal maxay markaasi loo doonayaa in markaasi la qafiifiyo loona yareeyo dhegeystayaal waa gabadha markaasi maxkamada sare ugu weyn dhegeysta ee arrintan soo saartay sida wargeeska saaka bogiso qorayo dhegeystayaal maxaa dhacaya dhegeystayaal haddii la qafiifiyo sidoo kale see noqonaysa dilalka iyo dhaca iyo waxyaalaha markaas inta badan xabsiga xabsidaa-inka cid waliba markaasi ka cabsoon jirtay ama xabsida inta badan dadka ay ka cabsadaan sidoo kale xukuumadda garsoorka markaasuu bixinaya iyo sababta hadda markaas isku keentay gabadha maxkamadda sare ugu weyn ee c j in arrinta hadda ay u gudbiso maxkamad aada u gudbiso dhegeystayaal garsoorka waa u gudbisa raalli ahaade garsoorka ayaa gudbinaya dhegeystayaal una gudbinayaan xeerdejiyaasha waa baarlamaanka dhegeystayaal si arrintan loo qafiifiyo loona yareeyo dabcan tirada markaasi badan ee qofka lagu xukminayo badnaano ugu badnaan markaas laga dhigo soddon sano dhegeysta sida wargeeska bogiisa faransaaka uu qorayo wargeeska daily nation iyo sidoo kale wargeeska kale asagana bogiisa ciwaanka leh bogiisa labaad ayuu faahfaahin saaka kaga bixinaya wargeeska daily nation iyo sidoo kale the standard waxaa dhegeysta wargeeska saaka bogiisa lixaad asana uu qoraya waa daily nation waxaa laleeyahay boga sideedaad waa bogas lixaad markaad tagto waxaa leeyahay isbedelka dabcan hadda ku imaanaya shilinka iyo dolarka dalka sarifka lacagaha qalaad waxaa hadda markaasi la sheegaysa in hadda uu marayo boqol iyo konton iyo shan iyo markaas lagu kala sarifanayo lacagta dalka dhegeystayaal waxaana tan muddooyinka ugu dambeysay sare usii kacaysay sidoo kalena sii badanayso in markaasi hadda dabcan dolarka mareykanka ee dabcan hadda inta badan wadanka laga isticmaalo dhegeystayaal ee sarifka uu noqonaya mid heer sare ah tani ayaa markaasi keenaysaa xaaladawaa xaaladda markaas gobolka ama ka taagan dhegeystayaal ama caalamka ama dunida ka taagan isbedelka dhegeystayaal keena waxle wax kala iibsiga ama ku kala iibsiga doolarka dhegeystayaal iyadoo hadda sidoo kale hormuud ay ka noqonayso wadanka iyadoo horaan madaxweynaha sidoo kale uu sheegay in lanshilinka dalka la isticmaali doono uu sidoo kale tayadiisa qiimihiisa meeshuusan ka bixi doonin dhegeystayaal bariga afrika waxaa kenya kaga jirtaa kaalinta koowaad dhegeystayaal qiimaha lacagta ama valuga lacagta dhegeystayaal qiimaha kunka shilin ee dalkani kenya waxaa markaas laga yaabaa in waxyaalo fara badan uu gooyo waxyaalo fara badan qofka uu ku iibsan karo waxyaal dabcan kadibna laga yaabaa in wax uga soo haraan hadda waxaa la sheegayaa in doolarka ay markaasi saameyn ku keentay lacagta dalka dhegeystayaal waa saameyn xoogan ay ku keentay shilinka dalka ee hadda inta badan dadka ay isticmaalaan kenyaanka ama dadka shacabka ay isticmaalaan laakiin tani maxay u dhimaysaa doolarka mareykanka maxayna iska soo halkeyna iska soo galaan haddaba waxaa halkan markaasi quburooyinka dhanka dhaqaalaha ay ka faahfaahin xoogan ka bixinayaan sababta arrintan markaasi sare usii kacayso kashaqaysiga dabcan kashaqaysiga ayaa keentay iyo weliba kala iibsiga waxyaalaha markaasi dibadaha ka imaado sida shidaalka dhegeystayaal waxyaalaha markaas inta badan kenya aysan soo saarin oo sidoo kale lagu kala iibsado doolarka ayaa keenaya in hadda doolarka sare usii kaco sidoo kalena sare markaasi dabcan shilinka dalka uu qiimaha markaasi meesha kaga baxo waxaa hadda markaasi ay mareysaa ilaa iyo lix iyo toban kun iyo shan boqol dhegeystayaal boqolkii doolar in hadda uu marayo dhegeystayaal horaan waxaa markaasi uu mari jiray ilaa iyo toban kun ama wuxuu mari jiray sagaal kun ilaa iyo sagaal kun inta udhexeysa ilaa iyo koob iyo toban kun ayuu markaasi gaari jiray hadda waxaa laleeyahay muddooyinkii lasoo dhaafay oo dabcan waxaa laleeyahay waa sanadkan gudihiisa waxuu hal mar uu tegay dhegeystayaal in uu kordhiyo lacag gaarayso lix kun oo lacagta dalka dhegeystayaal ama uu ku dalo doolarka taasoo sicir bararka iyo weliba xaaladaha dhaqaalaha wadanka ay markaasi qeyb ku tahay oo sidoo kale doolarka uu la socdo ama dabcan isbadbedelka qiimaha waa isbadbedelka maciishada iyo isbadbedelka dhegeystayaal doolarka iyo tan dhaqaalaha dalka inay markaasi hadda iswehelinayaan ama isla socdaan aysan markaasi kala hari karin sida khubarada dhanka dhaqaalaha ay tilmaamayaan tani waxaa markaasi leeyahay in ay lacagta qiimaha dalka ay qiimasha ka baxdo oo sidoo kale tayo ay yeelan weyso sida wadamada uganda soomaaliya tanzania iyo sidoo kale wadamada etoobiya dhegeystayaal sida warbixinta qaar ay qorayaan waxaana sheegayaan in hadda tayada markaasi wadanka qiimihiisa lacagta markaasi xukuumadda laga codsanayo in isbedel deg deg ay ku keento kana qabato xaalada doolarka mareykanka dhegeystayaal ee hadda inta badan walaac dadka ay ka muujinayaan dhegeystayaal isla sidoo kale wargeyska boggiisa toddobaad ayaan daba socnaa lixaad ayuu ahaa kiin toddobaad markaan fiirino wargeyska wuxuu leeyahay daily nation war kale war kale ayaa soo socdaa dhegeystayaal maxay tahay warka kale soo socdo haddaba tan ma adigay ku quseynaysaa mise cid walibay quseynaysaa dhegeystayaal mise baabuurleyda ama sida kuwa kuwa markaas inta badan shidaalka isticmaala miyay quseysaa haddaba waxaa leeyahay cid waliba way quseynaysaa arrintan waa shidaalka mar kale waxaa lagu dari doonaa dhegeystayaal shan shilin isbuucaynu soo dhaafinay ayay ahayd in markaasi shan shil lagu daray haddana shan shil lagu dari doonaa wuxuu tegi doonaa dhegeystayaal shidaalka hadda wuxuu marayaa laba boqol nairobi caasimadda wuxuu ka marayaa laba boqol iyo toddoba iyo toban shilin halka sidoo kalena shan markii lagu daro wuxuu tegi doonaa laba boqol labaatan iyo laba shilin dhegeystayaal waxaana hadda halkan markaasi soo baxaysa arrimaha markaasi ku aadan shidaalka iyo weliba xaaladda markaasi sida ay hadda noqon doonto dhegeystayaal cid weliba sida iskaga kaafin doonto arrimaha dhanka dhaqaalaha dhegeysta marka loo imaado dhanka korontada waxaa ka mid ah in inta badan kenyaanka ama dadka shacabka koronto ay isticmaalaan unitka ama qofka inta uu iibsanayo sida tokinka oo lacagtu ka iibsanayo ama ku iibsanayo sida kunka waxay noqon doontaa inay aada uga yaraato iyadoo markaasi hay-da markaas u qaabilsan korontada ee k kenya power ee inta badan ayadana shidaale ay isticmaasho dhegeystayaal soo soco waxaa leeyahay haddii aad safare aad geli doonto waxay sidoo kale kugu noqon doontaa in aad qiimaha shidaalka ee sare u kacay adigana aad kordhin doonto haddii horaan aad ku raaci jirtay kun iyo shan boqol baabuurta waxay tegi doonaan lacag kale in lagu daro sida markaas ayaga ay soo saaran kambaniyada ama haddii aad markaasi boodhabooda ama tugtugley ama tugtug aad raaci jirtay mise alto mise baabuurta yaryar ee xaafadaha u kala goosho raaci jirtay ogow way ka tegi doontaa oo shilmaad ayay ku dari doonaan sababtoo ah arrimaha maciishada iyo weliba dhaqaalaha iyo sidoo kale shidaalkoo sare usii kacay dhegeysta waxaa leeyahay cidriba way saameyn doontaa oo waxay sidoo kale saameyn doontaa wax soo saarka dhegeystayaal gudaha iyo tan dibadda dhegeystayaal tan dibadda doolarka ayaa lagu sifeeyey halka tan gudahana lagu sifeynayo dhegeystayaal korarka ee shidaalka ayadana markaasi laga yaaba warshadii wax soo saari jiray inta badan ayagana koronto iyo weliba isticmaala shidaal waxay noqon doontaa mar kale in ayagana wax ay ku kordhiyaan taasina waxaa leeyahay way dadka shacabka way saameyn doontaa oo culeyskeeda ayay wadataa dhegeystayaal markan waxaa leeyahay waa xaaladda iyo weliba guddiga markaasi soo dabcan fariisteen eegeen in sare u kaca ee weliba qiimaha dhegeystayaal shidaalka ee hadda markaasi sare u kiciisa ay wax badan dabcan wax badan ay u dhimi doonto wax badan sidoo kale ka bedeli kareen maciishadii nolosha iyo sixir bararka hadda wadanka ka taagan sida wargeyska boggiisa toddobaad uu qorayo horaan ayaa lagaasi wasiirkii hore dabcan waa wasiirkii hore dhegeysta intuu isku shaandhaynta ku sameyn madaxweynaha moses kuria waxa uu sheegay in in muddo ah oo dabcan ama intii la gaarin dhegeysa labada kun waa labada kun afar labaatanka waxaa uu sheegay wasiirkaasi moses kuuriya in laba boqol iyo lixdan uu tegi doono liitarkii shidaalka ah dhegeystayaal haddaba markaasna halkii la joogaa markaasna maxaa la qabsan karaa markaasna sidee noqonaysaa xaaladda dhegeystayaal waa su-aalaha la isweydiinayo oo hadda looga fadhiyo xukuumadda ruto in wax badan ay ka qabato kana hadasho dhegeystayaal intaana dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan sirin dhegeystayaal bal aan arko aan fiiriyo dhegeystayaal maxaa dabcan loo fariisanaya imtixaanka qaran ee iskuulada sida secondariga sida waa grade six dhegeystayaal iyo sidoo waa manhajka c b c iyo sidoo kale k c b ayaa loo kala fariisanaya dhegeystayaal wargeyska boggiisa sideeda ayaa faahfaahin kaga bixinaya kana qoraya kana hadlaya dhegeystayaal iyadoo isku diyaarin xoogan wasaaradda waxbarashada ay sameysay kana hadlayso dabcan inay hadda iskushaanayntii gabagabadii ugu dambeysay ay sameysay imtixaanada markaas u fariisanayaan ardayda dhegeystayaal tiro fara badan ayaa u fariisanayaan dhegeystayaal oo markaas iskugu jira k c p e k p c a iyo sidoo kale k c s e dhegeystayaal wuxuuna markaas imtixaanka bilaabanaya isniinta oktoobar oo soddonkeeda ee tahay wuxuuna markaa k c p e da dhegeysta wuxuuna ku egyahay wednesday november kowdeeda according sida laga soo xigtay neek dhegeystayaal soddon iyo sideed sana iskuulada iyo weliba ayaa markaas dabcan iskuullada hore ku tartamaya dhegeystayaal boosishinada hore ee k c p e da dhegeystayaal halka soddon lix saddex boqol lixdan kun oo ardayna markaasi kc ay markaas u fariis kenya certificate of primary education ay u fariisteen kun sagaal boqol sagaashan iyo waa kun sagaal boqol sideetan iyo shantii markaasi lasoo dhaweeyey manhajka eight four four dhegeystayaal waqti ayaa markaasi laga joogaa saaxiibaya haddaba tirada markaas u fariisan doonto haddaba kebsa waxaa lix kun waa lix kun waa lix kun shan boq waa lix kun toddoba boqol konton iyo sideed waxay markaasi oo dabcan official hadda waa dabcan raalli ahade ay sheegeen inay si toos ah imtixaanadooda loo sixi doono oo sidoo kale waqhtiyar keli ay qaadan doonto laiskuna hagi doono manhajka c b c iyo manhajka eight four four dhegeysta sida warbixinta wargeyska saaka halkan uu ku qariyo waxaa la leeyahay waxaa u fariisan doonta afar dhibic milyan oo markaasi dowladda ee rajisgarisay mise ay diiwaangelisay iskugu jira dhammaan imtixaanada qaran ee wadanka markaasi ka dhici doona dhegeystayaal waana tiradii ugu badneed ebed ee imtixaanada heerkan soo gaarto ama loo fariiso dhegeystayaal guddiga farsamada dabcan guddiga farsamada iyo weliba waa kuwa bipartisanka wadahadalka labada dhinac u socdo waxay hadda markaas wadahadalkooda isku wada gaareen in hadda qiimaha nolosha markaasi laga wada hadlo dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen mandateska ee labada dhinac ee u yaallo in nabada markaas lasii wadalasii wadahadalka sida xubnaha guddiga markaas ay soo saareen closo misoka iyo sidoo kale jungwa madaxa aqlibada baarlamaanka dhegeysta soddonka soddon maalmood oo markaas ka bilaabada sideed iyo labaatanka oktoobar dhegeystayaal in marka lasii siiyo dhegeystayaal komitidaasi waxay markaasi hadda doonayaan report inay soo saaraan ka hor november lix iyo labaatankeeda intay markaas u gudbanin dhegeysta reportka baarlamaanka agost ayay ahayd markii baarlamaanka ay sheegeen in komitida ay baaritaano ku sameeyeen reportyada baaritaan la sameeyo sidoo kale reportka dib loogu soceliyo in muddo gudahooda ama muddo lixdan maalmood gudahooda dhegeysta sida warbixinta saaka ay qorayaan dib ayaa haddana kalfadhiga laiskugu laabanaya loogana hadlaya xaaladda iyo soo jeedinta dhegeystayaal in markaas lasii xoojiya lasiina saaro wadahadalada labada dhinac u dhexeeya kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo loomoja sida wargeyska bogiisa labaad wargeyska the standard saaka isagana uu qorayo star f m codka gobolka qoybare saaxiibada qaadka telefoonada heesiya dhegeystayaal waxba hadalkii aan ku dheerayn kuna badinin saaxiibada dhegeystayaasha bal sida kusoo kaakaceen ku abrisin maqalka idaacadda dhegeysta uu hore qadka telefoonka ku jiro iyo sida uu kusoo kacay iyo sida lagu soo kaakacay iyo sida deegaanka iyo tuulada qaryada markaasi dadka ay ku wada nool yihiin dadka telefoonka saaxibka ugu hore soo dhawow subax wanaagsan uu salaamaya magacaaga waxaa ku salaamaya soo dhowow qordheer buruburu ka waran
xaafada buruburu socodka gaadiidka hadalaynta waa sida ilaahay alla subxaana watacaala ugu talagalay haye
ugu horey ababakadka waxaan kuleeyay wax wanaagsan shukran
dhammaan dhegeystayaasha dhammaan daadiyaasha waxaan leeyay wax wanaagsan haye
dhegeystayaasha muslimiinta waxaan leeyay k c s c markii lawada u fadhiisanahayo waaye xaafada iskuulka buruburu galas ee iisoo biceeyaa leeyahay adiga oo qoreer ah aada iyo aad shukran mahadsanid gabadhaas way mahadsan tahay imtixaan bay u fadhiisanaysaa oo markii labaad ay leedahay imtixaan aan u fadhiisanaya bal xigaha kale qadka telefoonkan siiya isagana balse iyo hadalhayntiisa dhegeystaha saaxiibka qadka star f m subax wanaagsan soo dhowow magacaagii sheeg
bokada waan ku salaamay shukran waan kaa qaaday saaxiibkaasi waan salaamay isagana waan ka qaaday intaasoo keliya laakiin meeshuu ku sugan yahay deegaankiisa sida lagu soo kaakiciyay muusan sheegin saaxiibka star f m soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu yuusuf bakarow aad baan kuu salaamaya walaal waa ibir ibir shaqaal oo jawxirada faatiga dhexnika ka waran
aad baan walaal cababariga soo socodka gaadiidka amniga waxbarashada walaal siduu ilaahay u talagalay kala socdaan wax walba ma garat mhm
marka caalam islaam nabad allah ka dhigo marka waxaan leeyahay dhammaan dhegeystayaal adagana yuusuf bakar aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan shukran mahadsanid eber eber u mahadsanid saaxiibkaasi xiriyaha qaxootiga soo wicee saaxiibka kale qaansiya isagana star f m subax wanaagsan soo dhowow magacaagii sheeg
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa macalimo yusuf xagar dheere nairobi intaa ka warqabsasee lagu ahaa ab alxamdu lilahi tamaam ka waran xagar dheera allahu akbar alla barwaaqa weynaa yaarkii barwaaqa weynaa intii bogta allah caafiyo intii dhimatay allahu naxariisto intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo may maqashaa haye xulka ilaahay nabad allah noogu bedelo abaarta ilaahay aara allah noogu bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu mahadsanid ah, waa mahadsan yahay saaxiibkaasi Een, xiriyaha qaxootiyada xaga dheer iga soo wacay star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magaca maxmed cabdulaahi barbuuga ka waran
waxaa kala kala dheganta si ilaahay u talagalay waayo waa nimcanka iyo barwaaqa alhayntan haddee waa beriga hore tii taxadirha la sameeyo sheebaha laga carro oo qoraxda ku laabto oo baadiye duurka la galay ba haddana hadda eega toga lagu noqon rabaa haye marka waxaan dhihi lahaa roob iyo nabad allahna isku afalaan allahna si adiga dhegeystayaasha maanta maanta
aada iyo aad
adiga dhegeystayaasha waan salaamaya shukran mahadsanid wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi kuleel ayuu sheegayaa xuleyahay tooga dib loogu laaban doona star f m soo dhowow halo star f m الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu magacaagii sheeg
محمد سيو عثمان maxamedow ka waran meesha ku sugan tahay يعني مال دقوب اللي دولي بيحلو بلنبلا وانكونولي ka waran
كيف عافماتك ونبات بالقراءات دالو في عين haye maxaa hadal haysaan
الله انت اله روب نسيهم وي روب يا رحمة ما سويلنا haye
وكاسة وانا في عين عافماتك آد دالو بروا قسيم ميجان كسو انا جايز في سوى ذاك تبع دولي وكلا صدا shukran aad baad mahadsan tahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi ee xegaha kale qadka telefoonkan siinaya ugu dambe kadibna warkii ayaan dhegeysan doonaa saaxiib ya star f m mana maqlaysaa
الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu maxamuud soo dhowow waxaan dhugahay xajiis bakar subax wanaagsan aan kuleeyahay adiga dhegeystayaal subax la mid ah alxamdulilah ilaahay maalna intaan ogno hadda oon la hadalnay nabad maa lagu waabariyey mhm dhibaatay maana maqlin marka ilmiyoon intixaamkay hadda u fadhiyaan marka de- waxa dhibka ka jiro waxaa weye macallin yari haye macallimiintii ilmihii way barteen laakiin macallin ma leh madaxdii oo ku sho- eh, ilmo badan oo waxaa jira jaamacada macallimo hadda kasoo baxeen laakiin wax la qorin ma leh mhm marka xoog wixii la saari lahaa madaxda way ka gaabiyeen aan leeyahay xooga ma ay saarin mar haddii adi dadkaadi eh, uusan waxba wadanka macallin la qorayn u qabanayn waxba ahayn macallin kale hadii waad ogtahay maxaa laga heli waa iska wada tageenba mhm waxaa jirta macallimiin badan oo isdiiwaangeliyaan markii wax la qoraay oo meelaha nuurista la keeno meelaha laga soo qoro markii ay dhowr bilood joogaan haddana waxay leeyihin ammaanka wax waa iska gadoomay mhm marka midaas waxaan dhihilahay madaxda u sutanaano boqooyi bari tacliinta xooggaa saaraan ee ilmihii iskuula la keeno si loo dha ilmihii iskuulka way ka bateen laakiin tuulooyinka qaar waxaa arkaysa hata wax imtixaanka ka qaado meelo kale la kala geynayo shukran aad baad mahadsan tahay mahadsanid marka saasaan wadalaaykaas alxamdulilahi maale gabadha qoor dheer ee ilaahay u fududay imtixaanka Assalaamu calaykum.
wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu maxamuud daahir raqane ayuu ahaa saaxib ee lamaadsan tihiin sida wanaagsan ay noo dhegeysataan saaxiibka ugu dambaan siinayaa inta warka
على يوسف معكم برادة halk waan fiicanayaa soo dhowow الحمد لله waa halkee هذا نوجه بلنبلا balamala ka waran بلنبلا الحمد لله نوجه معكم برادة haye
kaasoo alxamdulilah ee dhankaas alxamdulilah alxamdulilah ma soo bino wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi aadan dhankaasi balambala kabtaga gaarisa xigaha idaacadda star f m dhegeystayi ugu dambeeyuu ahaa saaxiib ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin oo ku mahadsan tihiin sida wanaagsan aynoo dhegeysataan hoona oola socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal taariikhdu saaka wuxuu ku beegantay afar iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin talaada ah dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxoojida barnaamijka diiradda ku saaran ku eegnaa dhegeystayaal hayadaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-ada dabcan u qaabilsan qaxootiyada u n h c r u n ocha hay-adda sidoo kale u qaabilsan qaxooti dabcan u qaabilsan caafimaadka w h o tan u qaabilsan cunada adduunka w f b tan u qaabilsan hay-adaha dabcan dhanka beeraha iyo dhammaan hay-adaha faaw ee hay-adaha dhammaan maxalliga ka howlgala guud ahaan dunida dhegeystayaal iyo weliba bariga afrika soomaaliya etoobiya iyo kenya dhegeystayaal warbixinadii ugu dambeysa dhegeysta xaalihii ugu dambeeyay ayaan soo qabsanaa si aan dhegeystayaasha aan ula wadaagno iyo weliba kuwa markaas arrimaha gargaarka biniadnimaha inta badan aada ku daneeyo waxaana barnaamijka markaasi daadihiyay anigoo ah yuusuf bakad waxaana isla sii joogi doonaa ilaa inta laga gaaray tobanka barqnimo sagaalka subaxnimona warkii aad maqli doontaan ilaa iyo tobanka barqnimo warkii guud ayaad maqli doontaan dhegeystayaal laakiin ta ka hore waxaan isla fiirin doonaa qodobada markaasi ugu weyn iyo markaasi hay-adda qaramada midoobey dunida inteeda badan ay ka hadlayso dhegeystayaal maxaa laga sheegay soomaaliya maxaa ka cusub soomaaliya halkee warbixinada qaramada midoobey ay dhigayaan wadamada dhegeysan ee caalamka dhegeysa sida ukraine haiti iyo sidoo kale afghanistan maxaa ka jira iyagana gaza falastiin maxaa ka jira dhegeyste jaad oo afrikada dhaxaydana maxaa ka jira qodobadaasi waxyaalaha markaasi ugu weyn ayaan sila eegi doonaa wada fiirin doonaa dhegeystayaal adigana dhegeyste waxaan filaya wax badan inaad ka ogaan doonto bal dunida iyo weliba heerka hadda dunida wax ay ugu marayaan mise u kala socdaan saaxiib iyaal waatan keliya aan markaas uga galeennahay talaado weliba inaan bal dhegeystayaasha aan isxog wareysano bal siday dunida u baahan tahay iyo meelaha markaasi qaramada midoobay ay cagta dhigto ama warbixinada ugu weyn ay kasoo qoraan meelaha dhibaatada ay ka taagan tahay meelahaan dhibaatada ka taagneen iyo weliba kuwa markaasi magangelyada inta badan dadka siiyo ee wadamada markaas magangelyada wadamada dabcan dadka shacabka ama dadka kale siiya dhegeystayaal haddii wadamo kale markaas ay kasoo qixeen ama wadamo kale ay aadayaan waxaasoo dhan ayaan eegnaa dhegeyste haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeed waxaad naga dhegeysanaysaan haliber shan dhibic sagaal haddii aad mumbaasaad ku sugantahna waa haliber saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab tanaariba masalan iyo faafi aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic xal wajaria basweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawasuufta banisa raamu lafey waxaa naga dhegeysanayaan ama naga dhegeysanaysaan saaxib yeel sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu baa wadaagtuna nahay star f m dhegeysan ee ka howlgala wadanka soomaaliya ee caasimada muqdisho dhegeysa waa sagaashan toddoba dhibic cibir isiolo balambala meeru madogaashina waa haliber laba dhibic saddex marsaabit mooyaale iyo xuduud ethoobiya dhankaasi xigta waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k iyo applicationka afki star f m waa soo dejisan karta halkaas aad kala socon kartaa warbixinada waxyaali markaasi ugu dambeeyey ee dhegeysta ee idaacadda star f m subakada ayaa barnaamijkan ila socodsiin doonaa arrimaha gargaarka bini-aadinimada adigana dhegeyste wax badan halkan kala soco wax badan halkan ka ogow dhegeyste ee dhanka bini-aadinimada iyo gargaarka dhegeystayaal hagaag bal markaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeysana intaan faahfaahinta iyo falanqaynta markaasi aan sii gudagelin waxyaalaha markaasi kala duwan ee heedaha qaramada midoobe ay soo qorayaan markan waxaa lagu leeyahay shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay markaasi macaamiisheeda u haysa adeegyada waafaqsan ee ku- sidoo kale dadka inta badan farxad gelin kara macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka foji oo casri ay ku iibsan karaan ilaa iyo konton shilin maalin weliba hama katalulu safaricom ayaa waxay markaasi doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaad haddaba dhegeystaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo weliba neon ultra oo aad ku iibsan karto ilaa iyo konton shilin maalin weliba hama katalulu maalin weliba markaad iibsato lacagta konton shilin waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan m b oo adeega internetka iyo weliba shan daqiiqo oo wicitaana fursadan ayaad keli waxaad ka faa'iidaysan kartaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kambame matoshlaha soomaalida dhadwaana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo weliba three g hama katalulu adeega ayaa waxaa markaasi la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheedu markaasi yahay tartiib tartiib inuu qofka iskaga bixin karo si deg deg ah soo harka mabuuq markaasi aysan ku furneen waxaa sidoo kale jira mid iibso mid bilaash ah qaado oo waa fursada dahabi ah oo maantaba kaas ka faa'iidaysan karta dhegeysta tusaale dhegeysta markaad haysato telefoon casri ah oo internet aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka sidoo kale wax ka- kaga baari kartaa googlaha ayaa sidoo kale qaaradaha ma- internetka wax kaga ragi kartaa dhegeysta maapka sawiro qurux badan ayaad ku qaadan kartaa telefoon iswato telefoon dhameystiran telefoon cid waliba markaasi qiimeynka dabcan ay awoodi karto dhegeysta waxaa ka mid a sidoo kale gabdhaha inay ka baran karaan cunta noocyadeeda kala duwan len waa dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid a isqurxinta iclaanka waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal hargaanka ama harqaanta sidoo kale inay ka baran karaan caruurta intay iskuullada u xiran yihiin sidoo kale cashirada ay halkaasi kasii muraajaceysan karaan cas- dabcan cashiro ziyaada ay halkaasi kasii baran karaan waa intee waa telefoonka dhegeystayaal neon ultra iyo neon dhegeystayaal modern dhegeystayaal cid weliba markaasi ka dabcan ultra iyo samtra smatra dhegeystayaal cudur bay ka faa'iidaysan karto si aad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mudhogo mudhogo haddii aad oqolanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhowey safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsiyaha badan ku aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol oo horumaraysaa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo lix saddex boqol lixdan iyo shan maalmood oo gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiibaas kaga bixiso haddii aad fursaddan waysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadkaan haysanin telefoonada casriga si aad u gaadho ilaa waxaad heli karta ama qaraaci kartaa xidig shan afar afar afar gees ama kadib waxaad xulan kartaa lipa mudhogo mudhogo idaacadda star f m codsi gobolka ugu ibara dhegeysanaysaan saaxiibayaal anigoo ayuu subakada ayana la socodsiinaya bal markan aan fiirino bal hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba hay-adda ee markaasi aan dhakhaatiirtan xuduudda lahayn kuwa loo yaqaano m s f doctor without border ee loo yaqaana dhegeystayaal ayaa joojinayaan howlihii qaliinka ahaa ee nafadbaadinta isbitaalka bashiir ee Tik- waa teaching hospital ee koonfurta ko- oo- waa koonfurta s- ko- waa khartuum ee sudan maxaa dhacay maxaa loo joojinaya warbixinta ayaa daba socota oo ay ku jiraan qaliinka dhaawacyada iyo weliba qaliinka dabcan ee inta badan deg dega loo baahan yahay kadib markii mas-uuliyiinta militariga ah ay markaasi sababeen in sahayda qaliinka ay markaasi ka dhammaatay iyagoo eh, oo xanibay iyo in la keeno w- dabcan wad- wa- dabcan in la keeno mm, wadma- wadmadani ee dabcan in halkaasi la keeno iyadoo wadadii markaasi ay isku ballaariyeen ciidamada militariga ee sudan muddo ka badan hal bil oo markaasi qalabkan soo gaarin waxay hay-adda markaasi dhakhaatiirtan xuduudda lahayn inay iskaga bixi doonaan oo sidoo kale ay halkaas ay ka howlgeli karin ama ay ka howl- ay ka geli ka- ama ka howlgeli karin si ay markaasi horaan ajendahii ama qorshihii u weynaa imaad u imaadeen inay ahayd in markaas dadka ay badbaadiyaan m s f waxay markaas ugu yaraan si kumeel gaar ah uga baxaysa kooxaheeda qaliinka laakiin waxaa si ay sii wadaa taageerada hoy dabcan dabcan dabcan dadka la siinayo deg deg ah iyo weliba daryeelka bukaan socodka isbitaalka qam- dabcan ee bashiir m s f waxay sidoo kale sii wadaa inay bixiso oo ay taageerto daryeelka caafimaadka saddex cisbitaal oo kale waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo weliba codurmaan had- oo hadda laakiin qaar ka mid ah isbitaalladaasi ayaa sidoo kale kasii dhammaanayaan sahaygii qalabka qaliinka ee isbitaalada ee Tur- dabcan ee turkiga ee koonfurka- ee ko- ee koonfurta khartuum oo sidoo kale ay sameysay xanibaad ayaa laga yaabaa inay markaasi dhammaan ee dhammaan ay dhammaan doonto laba toddobaad gudahooda dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi laga xumaaday in la joojiyo taageerada daryaalka qaliinka ee nafadbaadinta ee isbitaalka bashiir ayuu yidhi jazeer majiid oo ah dhakhtiir qaliin ah oo msf ah oo hagis dabcan xaggiisa siiyey kooxda isbitaalka dhegeystayaal laga soo bilaabo bartamihii bishii meey qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka waxa uu helay ku dhowaad ilaa iyo shan kun oo bukaana kooxaha qaliinka msf waxaay markaasi sameeyeen in ka badan saddex kun oo qaliin ah baahidu aada ayay markaas u weyn tahay joojinta daawooyinka iyo weliba agabka loo baahan yahay ee markaas dabcan qaliinka loogu talagalay ama dadka bukaanka waxay dadka markaasi ka reebeysaa daryeelka caafimaad ee dadku ee aadka ugu baahan yihiin dhegeystayaal dhibaato iyo aafo oo markaasi ka taagan suudaan ayaa hadda keenaysa in wax waliba ay hakad ku imaadaan in wax waliba markaas ay socon waayaan in wax waliba ay qorshaha siday ahayd markaas ay isku bedelaan dhegeystayaal waana qaararka dhibaatada iyo xaaladaha hadda markaasi ka taagan wadanka suudaan m s f ayaa waxay garab ka shaqeyneysaa shaqaalaha wasaaradda ama garab ka garab shaqeyneysaa wasaaradda caafimaadka iyo weliba mutadawacnimada ee ka bilowda isbitaalka dabcan bashiir waa bartamihii bishii may laga soo biloabo sebtembar sideedeedii maamulka mitrig ayaa diiday ogolaanshaha m s f inay sahay cusub oo qaliin ah ee ka keento dabcan baqaradeeda wadmadani ee gobolka aljaziira ee suudaan isbitaalada koonfurta suudaan dhegeystayaal kadib wadahadallo toddobaadyo socday kowdii oktoobar ee bishan dhegeysta waxaa nagula wargeliyey in maamulka militariga ee wadwadani aysan aysan ogoleen ama ogolaan doonin in la raro sahayga qaliinka oo ay markaasi ku jiraan qeybta ee c section isbitaalka koonfurta waa khartuum ayuu yidhi michael hoffman xiriiryaha howlgallada suudaan inkastoo ay soo noqonoqotay howlgalka dabcan mas-uuliyiinta caafimaadka ilaa hadda sahaydu muhiimka ayaa weli xaniban kaydka isbitaalkana hadda waa uu dhammaaday ma helin wax kale oo aan ahayn inaan joojino taageerayaasha howlaha qaliinka isbitaalka bashiir teaching hospital oo aan si kumeel gaar ah ugala baxno kooxaheyna qaliinka maweydiin ma weydiisan karno kooxyaheeda kooxyadayada caafimaadka inay markaasi joogaan markaynan bixin karin daryeelka dabcan u nafbadbaadinayo dadka dhibaatada markaasi kala duwana soo gaara maadaama ay waajib ku tahay caafimaad ahaan in markaasi la sameeyo m s f dabcan waxay sii wadaa inay arrintan si deg deg ah markaasi kala hadasho dhammaan maamulada ay ku qusayso si ay awood u hyeelato gaasiinta sahayda m s f waxa ay diyaar u tahay inay dib u bilowdo howlaheeda qaliinka markay qadkadabcan waa qadka saadka ee la soo celiyo oo sidoo kale halkaasi lagu howlgeliyo nidaamkii marka hore lagu shaqeynayay ee sidoo kale ay kaga shaqeynaysay hay-ada qaramada midoobay u qaabilsan dhegeystayaal waa dhaqaatiirtan xuduuda lahayn waxaana ay sheegtay in hadda dhibaatada ay kasii dari karto iyadoo sahaydana sidoo kale ciidamada ay markaasi koonfurta suudaan ay joojiyeen sidoo kale sheegeen in aan daawooyinka qaliinka iyo daawooyinka loogu talagalay iyo dhaqaatiirta halkaas aysan soo geli karin sidoo kale ay ka shaqeyn karin hay-adda qaramada midoobey m s f oo markaas u qaabilsan caafimaadka waxay sheegtay ee dhegeystayaal inay hadda iskaga bixi doonaan koonfurta suudaan iyo meelaha markaasi dhaqaatiirtooda ay ku sugan yihiin waxaasi ay ku sheegeen inay halkaas aysan sii joogi karin horaan waxay markaasi sheegeen inay badbaadiyeen ilaa ama ay qaliin ku sameeyeen ugu yaraan saddex kun oo markaasi dad ah bukaan ah oo dhibaato iyo xaalada kala duwan haysatay oo sidoo kale intay dagaalada markaasi ee wadankaasi suudaan ay ka holceen mise ay ka bilaabmeen dhegeysta waxay sheegeen in hadda laga doonayo in arrintan wadahadal iyo weliba saansaan ee siyaasadeed lagu dhameeyo si markaasi wax loogu qabto loona ogolaado sahayda ay dhaqaatiirtan xuduuda lahayn ay markaasi kusoo geli karto hadda waxay sheegeen in muddo ay xayiran tahay in muddana sidoo kale sheegay in maqaarada laga soo saarin ay markaasi ay ku leedahay m s f ee wadanka suudaan ee aljaziira waxaana hadda sheegaysaa waa jaziirada dhegeysta waxayna sheegaysaa m s f in hadda ay markaasi bixinayso wax walba oo taageero daryaal ee caafimaad ah ay markaasi kuqsayso dadka markaasi aan awoodi karin in ay caafimaad markaasi helaan hadda oo dhibaato iyo xaalada culus ee markaasi suudaan ay ka taagan tahay waxay sheegeen dadka in haddaysan xamidi karin sidoo kale aysan awoodi karin inay isbitaalada aadaan qaramada midoobay waxay hadda markaasi doonays ama ka codsanayaan m s f in arrintan ay soo farageliso sidoo kale ay ka wada hadlaan bal sida markaasi ku haboon kuna fudud markaasi lagu gaarsiin karo sahayda ee dhanka dabcan caafimaadka oo hadda markaasi xayiraad ay ku soo dhigeen ciidamada dhegeystayaal ee koonfurta khartuum sida ay sheegeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qeybta caafimaadka ee maaha dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ay hoos imaato qaramada midoobay dhegeystayaal bal markan hay-adaha qaramada midoobay waxyaalaha markaasi kala duwan ee qoraan ayaan mar kale fiirinaynaa bal hay-adda ee dhegeystayaal ee dabcan waa hay-adda m s f ayaa mar kale qoreysaa raalli ahaada m s f ma ahan raalli noqda waa hay-adda faw hay-adda faw ayaa warbixin waxay markaasi kale qoreysaa dhegeysta isbeddel weyn oo ku yimid heerka biyaha ee webiga jubba ayaa la arkay iyadoo webiga jubba ay dhaafay ilaa iyo ten centimeter heerka khatarta sare ee leh dhegeystayaal sida luuq dhegeystayaal koob iyo labaatankii oktoobar ee bishan dhegeystayaal waa maalintii sabtidii ka hor inta uusan hoos u dhicin waa dabcan heerka khatarta ee dhexdhexaadka ee maanta ay markaasi saadaalinayso faw oo isu socodka saldhigyada markaasi baar dheere heerka biyuhu wuxuu markaasi kacay ilaa iyo inta markaas lagu qiyaasay dhegeystayaal sideed dhibic eber waa sideed dhibic eber eber m twenty one kilometer ilaa iyo sagaal dhibic eber eber meter waxayna markaasi ay ka gudbeen marin halis sare leh ilaa iyo sideed dhibic labaatan waa laba iyo labaatankii oktoobar maalintii axeyd waynu soo dhaafnay dhegtar ka hor intaysan dib ugu noqon sideed dhibic eber eber mitar dhegeystayaal qulqulka hoose ee mawjadaha daadadka ayaa horseeday ilaa iyo hal dhibic hal mitar ee sar u kaca heerka biyaha ee bu-aale taasoo aan hadda markaasi khatar ku ahayn fatahaada webiga ee shabeelle waa raallahda webiga jubba roobabka dhedhexaad iyo weliba kuwa culus ayaa markaas lagu kala qiyaasay inta u dhexeyso waa konton ilaa iyo boqol milimitar ayaa la filayaa inay markaasi ka da-aan biyaha webiga jubba ee gudaha gobolka gedo iyo in markaasi deegaanada ee u dhow ee xuduudka laleh etoobiya inta u dhexeyso dabcan saddex iyo labaatankii maalintii shalayto isniin ahayd ilaa iyo sagaal iyo labaatankii oktoobar ilaa iyo bishan dhegeysa roobka ka da-aya biyo dabcan oo biyoqabatinka ee sare ee buuraleyda etoobiya ayaa laga yaabaa inay dhaafaan ilaa iyo laba boqol mitir taasoo keenaysa khatar sare oo fatahaadaha webiga ee ku fatahado dhammaadka xilliga saadaasha waxayna jirtaa halis sare ee fatahada ugu wacan tahay roobab mahiigaan ah oo ay ka da qeybo ka mid ah dabcan galbeedka bakool waa galbeedka bakool bartamaha gobolka gedo iyo degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe dhegeystayaal weli idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal sida aad ku maqleyseen waa mawjadaha ee weliba dhibaatada iyo roobabka ah markaasi ka da-ayo soomaaliya webiga shabeelle waxaan ka soo hadalnay jubba ayuu ahaa dhegeystayaal bal markan webiga shabeelle iyo warka hay-adaha ay ka qoreen muxuu yahay heerka biyaha ee ku taydsan qeybta sare ee webiga shabeelle waa kuwa hoos u socda koob iyo labaatankii oktoobar ayaa iyadana markaas hay-adda qaramada midoobey faw ee daba socota warbixin markaas lasoo saaray heerka biyaha ee beledweyn waxaa lagu tilmaamay lix dhibic afar afar mitar waxayna lix sentimitar keliya ka hooseysaa heerka dhexdhexaadka ee khatarta fatahaadaha heerka ayaa tan iyo markaasi hoos u dhacay lix dhibic toban waa lix dhibic hal eber mitar qulqulka hoose ee mawjadaha fatahaada ayaa horseeday kororka heerka biyaha ee buula burde oo markii hore ahaa afar dhibic sagaal shan mitar koob iyo labaatankii oktoobar ilaa iyo shan dhibic laba sideed mitar dhegeysale hoos udhac xoogan ay dareemayaan heerka biyaha saldhigyada jowhar ayaa sidoo kale isla wakhtigaasi kor u kacay saddex dhibic sagaal shan mitar ilaa iyo afar laba dhibic sideed mitar heerkan labada saldhigba weli waxay markaasi ka hooseeyaan heerka khataradaha fatahaadaha webiga robab dhedhexaad ah oo markaasi la saadaaliyay koob iyo soddon dhibic shan mitar ama milimitar dhegeystayaal ayaa horseeday daadad dabcan sameeyey xeeraha ama saameeyey xeeradaha barakacyaasha ee baddacas oo hakad geliyey howlihii dabcan waa habnonoleedyadii dadka ay halkaasi ku noolayeen robabka dhedhexaadka oo qiyaastii ilaa iyo konton milimitar ayaa la filayaa inay markaasi ka da-aan biyo dabcan waa webiyada shabeelle ee ku yaala gobolka hiiraan iyo weliba deegaanada u dhow eh sohdinta la leh etoobiya marka loo marka lagu daro roobabka lixaadka leh ee la diiwaangeliyey in toddobaadka ka hor roobka mihigaanka in ka badan boqol iyo konton milimitar ayaa saadaashu webiyada shabeelle ee burileyda sare etoobiya waxay u badan tahay inay markaasi keeni karaan khatar sare oo fatahaadu webiga markaasi ku sameyn kara dhegeystayaal ee beledweyn dhammaadka oktoobar ilaa bilowga nofembar labada kun saddex iyo labaatanka sida warbixinta ay kusoo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ee beeraha ee faw waa hagaag bal markan warbixin kale ayaan iyadana eegi doonaa dhegeystayaal bal maxaa laga sheegay biyahan maxay halkee salka ku hayaan warbixintan ayaa ku qutuntaa imaamado socotaa dhegeystayaal warbixinada biyaha iyo weliba halkay ka imaanayaan warbixintan waxay dhegeystayaal leedahay elninooda waa laba iyo saddex qodob ayaan ka firin doonaa kadibna waan ka gudbi doonaa xaaladaha elnino ee hadda jirta oo ay wehelinayso rajada wanaagsan ee beledweyn ee dabcan waa i o d loo yaqaana dhegeystayaal india ee debole beledweyn dhegeystayaal waxaa had ayaa la filayaa inay keento roobab ka sarreeya celcelis ahaan roobabka deerta ee soo socda oktoobar ilaa iyo disembar oktoobar hadda lagu jiro disembar oo markaasi bil kale ay ka harsan tahay saadaashu waxay markaasi leedahay in ka badan sagaashan boqolkiiba hubaal iyadoo markaasi ka baqayso dhimistu u diyaargarowga iyo weliba ficilka hore ee elnino iyo weliba i o oo markaasi toogan waxay u baahan tahay inay markaasi sababi karaan ama waxay inta badan sababi karaan fatahaado webiga iyo weliba fatahaado ay markaasi dadka dhibaato ku keeni karo taasoo horseeda oo dabcan horseedayso khasaare nafeed hanti barakac dadweyne iyo weliba burbur kaabayaashii weliba dabcan dalagyadii beerta saameynta ugu badan ee habnoolayaad waa habnooleedku tii webiga shabeelooyinka iyo weliba tanjuba si kastaba ha ahaatee daadadka ka soo rogmay aaga kale ee jiifada hoose ama jiif dabcan waa jiifta hoose ee helay roobka ka sarreeya cildis ahaan waxaa markaas laga yaabaa inay markaasi kor usii kacaan saameynta daadadku ayaa laga qiyaasay inay markaasi soconayaan tobanaan sano haddii aysan jirin faragelin ku habboon oo markaasi inta badan meelihii sidii rabay wax aan looga qabanin dhegeystayaal inta badan waxay markaasi daadadka laakiin ku shuban webiyada iyo sidoo kale badda elnino waxay u baahan tahay in markaasi in taxadar xoogan markaasi laga sii qabo saameynta bani-aadinimo ee markaasi fiidsan ee abaartu xiliyada ban sida waxa looga qabtay in tani markaasi ay kaga duwan tahay balse tan ay wadato barakicin xoogan khatarta cudurada dilaaca ay ku jiraan daacuunka oo ay markaasi sabab u yihiin biyaha wasaqaysan iyo weliba kuwa fadhiya ayaa sidoo kale dhici karaan inay meelaha marka qaar ay ku bataan taasoo ay u badan tahay inay markaasi saameyn ugu sii dari karto dadka nafaqoxumada ba-an ee haysato ee gobolada soomaaliya ku nool caruurta waxay markaasi ka mid yihiin kuwa ugu nugul ee xiliyada masiibooyinka iyo weliba xaaladaha deg deg ah intii lagu jiray daadadku daadadkii hore ee markaasi ka dhacay soomaaliya hadday tahay kuwa roobabkii xooganaa markaasi ka dhacayay dhibaatada iyo xaaladaha adag waxay inta badan soo wajahayn dadka waayeelada iyo caruurta caruurta waxay markaasi la kulmeen halis sare oo khatar ah iyo weliba dhaawacyo gaar ahaana e r w iyo weliba burburka quryaha waa guryaha dabcan waxaa barakac kala tag qoys weliba ka qayb qaadashada shaqada khatarta ah dhegeysa cuduro waa cuduro dhimasho iyo sidoo kale dhibaatooyin nafeed oo ay markaasi ka dhashay burburka habnooleyeedka hoyga iyo weliba nidaamka ilaalinta weliba oo markaasi daciifay caruurta waxay markaas lumiyeen helitaankoodii qaabdhismeedka ama nidaamkii taageerita joogtada aheyd sida dugsiyada asxaabta xubnaha qoyska howlmaalmeedka kuwaas oo muhiim u ah dabcan samaqaabka iyo weliba badbaadada caruurta waalidiinta iyo weliba daryeelayaashu waxay sidoo kale la kulmaan dabcan dad markaasi muruq maarasho ah ama sidoo kale muruqooda iska maaranayo wax waliba kaga faa'iidaysanayo taasoo keentay in dabcan caruurta ay sidoo kale markii dambena taasi ay horseed u noqon karto oo dhibaato xoogan markii dambena ay kala kulmi karaan gabdhaha oo ayagana sidoo kale markaasi dhibaato xoogan kala kulmo qaarkood markaasi shaqooyinkii waxaylii markaasi ka shaqaynayeen lagaba dhibaato ay ku keenaan markii dambena in ay xaafadaha ka shaqeeyaan oo markaasi lagula kaco mararka qaar noocyada g b v weliba daryeelka markaasi waa xadgudubka markaasi gabdhaha lagula kaco dhegeystayaal fariimaha digniinta hore ee markaasi ku saabsan khataradaha waa khatarta fatahaada iyo weliba saameynta ee lixaad kale sida cudurada dilaaca khatarada iyo weliba dhaawacyada ayaa sidoo kale inta badan la beegsadaa dadka waaweyn oo ay markaasi ku habbooneen caruurta lagu faafiyey meelaha in dabcan cudurada waa dabcan meelaha caruurta sida caadiga ah ee iskugu imaan sida dugsiyada meelaha caruurta ay ku habboon tahay dhegeystayaal sida markaasay sheegi tahayda qaramada midoobay dhegeystayaal weli idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aada noola socotaan una dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari weli arrimahaas ayaan dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa kaga hadlaynaa xaaladaha bini-aadinimo ee hadda ee markaasi ku habboon in markaasi laga hadlo waa sida markaasi qaramada midoobay warbixinadooda ay kusoo saarayaan dhegeystayaal markana waxaan eegeynaa bal xaaladaha deerta decembar waxyaalaha ay markaasi saameynta kasoo gaari karto caasimadda ilaan gobolada kale waa laga soo hadlay waxaan leeyahay caasimadda ayadana lagama maarmi karo oo waxay ku qasban tahay in markaasi deeradda la saara ayada haye waa caasimadda magaalada muqdisho roobab xilliga deerta octoobar ilaa iyo december iyo weliba daadada dabcan la xiriira ayaa weli laga soo sheegayaa meelo badan oo dalka ka mid ah sida banaadir galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed sida laga soo xigto kooxaha isku xirka ee kaamamka iyo weliba kooxaha maareynta kaamamka ugu yaraan afar qof ayaa lagu soo waramaya inay markaasi ku dhinteen saameynta fatahaadaha oo ay markaasi ku jireen saddex ka mid a degmada markaasi baydhabo ee gabar saddex iyo toban sano jir ah oo lagu sheegay inay markaasi ku qaraqmeen ama ku qaraqmaqtay dhegeysa tuulada ceelhuur ee maamulka galmudug dhegeysta warbixinno hordhaca oo ay soo saareen dabcan waa kuwa wada howlwadeenadu iyo weliba odayaasha bulshada baydhabo ayaa tilmaameen inay ugu yaraan ilaa iyo boqol iyo labaatan waa boqol iyo laba iyo labaatan kun oo qof labaatan kun iyo saddex boqol afartan todoba qoys ay saameeyeen roobkii iyo weliba daadadkii waaweynaa tan iyo afartii oktoobar oo ay ku jireen sagaashan iyo laba kun oo barakacyaal ah oo ku nool boqol iyo toddobaatan sideed ee waa deegaano degmada markaasi dadka baydhabo waa kuwa bini-aadanimada ka shaqeeya ee baydhabo waxay soo dabcan gabagabeeyeen falanqeynta qiimeynta saameynta ee la sameeyey shaniyo tobankii ilaa iyo labaatankii oktoobar si loo xaqiijiyo dardaaranta khataradaha iyo weliba khatarta iyo weliba in markaas lagu wargeliyo mudnaanta koowaad ee markaasi ka jawaab celinta waa howlaha bini-aadanimada waxay markaasi si dhow ola shaqeynayaan dowladda iyadoo markaasi u maraya hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya ee heer federaal iyo weliba wasaaradaha arrimaha bini-aadinimada iyo weliba maareynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed waxaa ka qabashada xaaladaha deg deg ah u diyaargarowga iyo weliba dabcan tallaabada la filayo marka ay qusayso in laga qaado bulshada oo ku dhaqan deegaanada ay dhibaatadu ka dhacayso ama ka dhacay ayaa lagu wargeliyey inay markaasi fiijignaan ay iga guuraan dhulka kan dabcan ay ku nool yihiin una guuraan dhul dabcan joogiisa sareeyo roobabka dhegeystayaal xiliyeedkan deerta oktoobar ilaa iyo disembar ayaa weli laga soo sheegaya meelo badan oo dalka ka mid ah soomaaliya kuwaasoo sababay daadad xoogan burbur ama soo gaaray hoyga wadooyinka dhismayaasha iyo sidoo kale buudooyinka iyo weliba barakac kumeel gaar ah oo ay markaasi inta badan dad gudaha ku barakacay ee ku nool dabcan deegaanadooda roobab dhexdhexaad ah iyo weliba kuwa culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka daayaan qeybo ka mid a gobolada banaadir galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfurta galbeed tan iyo horaantii bishii oktoobar sida laga soo xigtay maamulka deegaanka iyo weliba howlwadeenada biniaadinimada dabcan laba qof ayaa ku dhintay degmada baydhabo kadib markii guryahooda kusoo dumay roobabkii ama roobkii kow iyo tobankii oktoobar halkaasi ka dayay hal qof ayaa lasoo sheegay inay markaasi ku dhaawacmay mid kalena waa la la-yahay sida ay sheegeen dadkii howlwadeenada halkaasi ka howlgelayay maamul goboleedka galmudug waxaa howlwadanadu ay ka warbixiyeen geeridi gabar saddex iyo toban sano jir ah oo ku qaramatay biyo fatahaada ah oo tuulada ceelhuur labaatankii oktoobar ugu yaraan saddex qof ayaa markaas la sheegay ina la-yahay roobka halkaasi kadaa kadib fatahaadaha ayaa la sheegay in ay waxyeelo u geysteen dhismayaal dhowr ah oo ay ku jireen guryo iyo cooshash ka samaysan guryo cooshash ka samaysan ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala degaano waa dabcan deegaano waawe waa deegaano iyo sidoo kale buuntooyin dhowr ah dadka barakacyaasha ah ay badi deegaanadoodu ay ku yeelan meelo hoose ayaa weli ku ah kuwa markaas aada ugu nugul fatahaadaha haydu deegaanada ee halista ah ee guud ahaan meelaha ay dhibaatadu saameysay waxaa ka mid ah hoyga iyo weliba agabka aan cuntada ahayn cuntada biyaha waa cuntada biyaha nadaafadda iyo sidoo kale adeegyada nadaafadda iyo weliba raritaan dad markaas hoygooda usii si joogto ah markaas u burburay una nugul fatahaaduhu soo noq dabcan soo noqnoqda khatarta cudurada biyaha ka dhashay iyo weliba khataradaha kale ee caafimaadka waxay u badan tahay inay markaasi kordhiso sababtoo ay wasaqeynta ilaha biyaha weliba biyaha fadhiya dhigiisal dhibaato ku keeni kara sidoo kalena cudurada faafah ee inta badan iyo weliba duumada ay qeyb markaasi ka tahay gaadiidka xidhan ee meelaha markaasi ay dhibaatadu saameysay dabcan oo igu wacan tahay wadooyinka aan la mari karin ayaa weli caqabad markaasi ku ah kadib dabcan dib waa u dhigaya gelitaanka waqtiyada iyo weliba qiimeynta meelaha ay dhibaatada aadku saameeyeen mararka qaar waxay qaramada midoobay sheegaysaa in sihayda meelihii markaasi loogu talagalay aysan gaari karin iyadoo inta badan wadooyinka laga cabsi qabo ama sidoo kale buundooyinka dadka inta badanna fatahaadahu ay saameeyeen iyo weliba dadka barakacayaasha in ayagana xaaladooda iyo weliba saameyntooda ee markaasi khataradooda ay dhegeystaala jirto ay socoto waxay warbixinta ee daba socotaa dhegeystaal laga hadlayaa bal sida xaaladahan iyo weliba isbedelada markaasi cimilada ee hadda isbedbedelayso iyo weliba roobabka markaasi mahigaanka laga cabsi qabo inay gobolada dhammaan ee guud ahaan dalka ay markaasi ka da-aan ee soomaaliya ayaa hadda iyar iyar usoo da-ayaan waxaana markaasi saadaalinayaan in bilaha oktoobar ee hadda markaasi gebagabada marayso noofembar iyo disembar ee laga yaaba inay halkaas roobab xoogan ay ka da-aan dadkana laga dogaya inay markaasi feejignaan iyo dhegidheeriya u yeeshaan arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatada iyo xaaladaha markaasi ka heli karaan intaasna dhammaan waxaa leeyahay waa feejignaanta in qof waliba uu feejignaado utur caruurta oo caruurta ilaali oo dugsida in markay roobabka da-ayaan in markaas goobaha waxbarashada loo dirin oo sidoo kale lala socdo caruurta sidoo kalena biyaha aan markaasi socdaan lagu ciyaarin sidoo kalena biyaha meelaha goobaha ay fadhiistaan halkaasi laga nadiifiyo waxay markaasi keeni kartaa in daacuun ay ka dhalan karto duume ay ka dhalan karto xanuuno fara badan kala duwan ay ka dhalan karaan laakiin haddii taasi waxaa leeyahay laga qabto ama laiska nidaamiyo ama loo bulaacadaha loogu talagalay la sameeyo inay biyaha si nadiif halkaas u dhaafi karaan khataro weynna ay markaasan keeni karin meelaha markaasi shabeellada ayaa ka mid ah dhegeysta meelaha khatarada inta badan ay soo gaarto markay roobabka ay halkaasi ka da-aan dhegeystayaal bal markan aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal safaricom ayaa mar weliba waxay markaasi macaamiisheed u haysaa adeeg wanaagsan oo ay markaasi ku farxi karaan macaamiisha safaricom ayaa waxay markaasi haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefon foji oo casri ah ayaa ku iibsan karaan kontishin maalin weliba wahama kataluglu safaricom ayaa waxay markaasi doonayaan iyo macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxaa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub ee neon smart iyo neon altra oo aad ku iibsan karto konton shilin maalin waliba hama katalulu maalin waliba markaad bixiso lacag konton shilin waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan m b oo adeega internetka iyo waliba shan daqiiqo wicitaana fursadan ayaa keli waxaad ka faa'iideysan kartaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaaninka bambi ama toshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hama katalulu adeega ayaa waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo ee markaasi micnaheedu yahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo adeegan dhegeystayaal waxaa sidoo kale jira mid aad iibsanayso mid iibso mid bilaash ku qaado waa fursad dahabi ah maantaba fursadan ay kuu keentay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonka casriga internet aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa qariiradaha ama qariirada dhegeystayaal googleka sabiro qurux badan oad ku qaadan kartaa betri taya lah u wataa telefoonkaasi dhegeystayaal waxaan sidoo kale kamid ah gabdhaha inay ka baran karaan qeybta cunankaarinta qeybta youtube-ka haddii telefoonkaas soo qaadato isqurxinta meesha kama marno cilaansaarka meesha kama marno harqaanka wax weliba oo markaasi takhasus iyo weliba dheeraad cilmi dheeraad ah halkaasaad ka helaysaa intay iskuulada xiran yihiinna yaaba ka wanaagsan caruurta halkaas ayaa looga sii faa-iideynayaa jaamacadaha sidoo kale si aad u fiiriso qaraac waxaa lagu leeyahay xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa lagu leeyahay dabcan waxaad u adeeg waxaad dabcan aadaysaa dukaanka kugu dhowo ee safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsi oo ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa kun iyo shan boqol oo horumaraysa halka baaqiya aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi aa fursad kuu siinaysaa in si tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad fursaddan u haysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadkaan haysanin telefoonada casriga ah si markaas iga gudbaan teleefoonaha niclaha tooshilaha waxaa lagu leeyahay taasi waa laga gudbay oo naga xishow waxaa lagu leeyahay haddii aan tooshin markaa qaadis u qaado waxyaala yaryar sida markaas inaad lacag ku kaysato inaad waxyaro ku shubato si aad ogaato maanta waxaad heli kartaa ama qaraaci kartaa xidig shan afar afar afar geys kadib xuro dhipa mdhogo mdhogo waxaa olanaysaa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna xulo lipa mdhogo mdhogo halkaasi ayaad ka soo qaadan kartaa telefoonka smartphoneka dhegestal sida aan kuu sheegay dhegestal telefoonka ma la socotaa horta magaciisa telefoonka waxaa la yidhahdaa dhegestal telefoonka neon ultra iyo sidoo kale neon smata waa neon ultra iyo neon smata waad tegeysaa halkaa waxaa leedahay neon ultra iyo neon smata c ayaad leedahay midkee markaasi ku wahbo midkee bilicdaada ishaaday qaban kartaa midkee kuu roon oo fiican ayaa leedahay dhegeystayaal kadibna lacagtaas ka bixinaysaa dhegeyste waa fursad cid waliba maanta ay heli karto saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood ayaad ku bixinaysaa lacagta times fifty waa siddeed iyo toban kun laba boqol iyo konton shilin dhegeystayaal waxaa ku dartaa lacag ku taalay ee dabcan deposit ah sagaal iyo toban kun toddoba boqol iyo konton shilin dhegeystayaal maalin walba yar in yaraa iskaga bixinaysaa konton shilin baa iskaga bixinaysaa waana fursad cid waliba markaasi ay heli karto fudaysan karto dhegeystayaal haddaba ka faa'iideyso neon ultra neon ultra dhegeystayaal telefoonkaasi cusub oo cid waliba maanta ay soo qaadan karta dhegeystayaal haragow oo haragadaada hala dareemo star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiina ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socotaan una dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari bal markan aan soo qabto waddanka jaad maxaa ka jira isagana sida hay-adda qaramada midoobay ee qaybta markaasi ku hoos imaada hay-adda qaramada m s f waxay ayada markaasi sheegaysaa warbixin ah inay jaad ay ayaga markaasi biyo la-aan ay ka taagan tahay mase ka jirto bal markan khaza ayaan aadi doonaa bal markan aan fiirino bal helitaanka iyo weli biyo nadiif ah oo markaasi la cabo xeryaha adre oo ah magaalo xuduud ku taalo bariga jaad ayaa weli aada uga hooseysa xiriirka la aqbali karo taasoo khatar weyn ku ah caafimaadkii weliba waafiyoobida ku dhowaad ilaa iyo laba boqol oo kun oo qaxooti sudaani ah marka laga eego marka laga eego qiyaasta unhcr cililcis ahaan helitaanka biyaha ee dhammaan kamamka ay ku yaala bariga jaad waxay ka yar tahay lix litar qofkiiba maalintii taasoo aada uga hooseyso heerka deg dega ah ee lagu taliyey ilaa iyo labaatan litar qofkii maalintiiba m s f waxay markaasi samaysay shan iyo toban goobood oo biyaha laga soo ururiyo waxayna shan ceel ka qoday agagaarka xirooyinka qaxootiga halkaasi ka ah laakiin kuwan ayaa bixinaya biyo aada u yar intii loo baahnaa ay ka yar tahay xaaladdu caafimaadka iyo qaxootiga ee ku suganaa andre waa mid halis ah iyadoo hereerka sare ee duumada iyo shuban biyoodka ee cudurada baaxadda leh ee ka dilaaca goobahaasi qaxootiga ee dadku ay u badan tahay iyo weliba kuwa aandabcan aan la taageerin waxay yeeleen waxay yeelan doonaan cawaaqib xumi sida warbixinta ay ku tilmaamayso xarumaha caafimaadka ee maamusha m s f hay-adan xuduuda lahayn iyo weliba hay-ado kale ayaa durbaba ku shaqeynaya awooddii ugu badneed ee fursadaha dabcan gudbinta isbitaalada aadkaybay dabcan xadidan yihiin sida warbixinta ay ku tilmaamayso biyo la-aanta ka jirta xeryaha andre waxay u badan tahay in ay markaas uga sii dari doonto qulqulka dabcan dadka cusub ee kaee imaanayo iyadoo xilli roobaadku soo dhow yahay dhammaadka sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka lix boqol oo kun oo qaxooti oo dheeri ah ayaa la filayaa inay markaasi ka yimaadaan suudaan taasoo cadaadis weyn saarayso ilaha biyaha ee xeryaha xigasho toosan oo markaasi u qoray christopher calin iskuduwaha mashruuca m s f ee andre chad xeryaha qaxootiga ee andre ee bariga chad ilaa iyo laba boqol oo qof ayaa helayaa shan ilaa iyo lix litar oo biya maalin kasta taasoo aada uga hooseysa heerka deg dega ah ee lagu talagalay in labaatan litar maalintiiba qofka uu isticmaali karo dhakhaatiirtaan xuduuda lahayn m s f waxay markaas u adeegtaa sida biyo bixiyaasha asaasiga ee xiriixa oo qaybiya ilaa iyo lix boqol oo kun oo liitar maalin kasta waxayna daboolayaan in ka badan sideetan sideetan boqolkiiba biyaha la heli karo ee qaxootiga sida daqiiqadaha waa dabcan daqiiqadda yiribo ee qofku markaas ku isticmaali karo karinta cunada dabcan qofka inuu markaas ku maydho ama wax uu ku qabsado dadka inay markaas u jeestaan ilo aan markaasi nabadooneyn iyo weliba kordhinta khatarta cudurada ee ka dhashay biyaha sida shuban biyoodka iyo weliba daacuunka hay-adaha caalamiga aan markaas aan dowliga ahayn weliba deeqbixiyaasha waa in ay markaas si deg dega wax oga qabtaan dhibaatadan biyo dabcan bini-aadinimada ee adag ee iyo ayaa la hubinaya in dadka ku jira xeryaha ay helaan nolol waara helitaanka biyo nadiif ah oo markaasi la cabo si dadkaasi ugu helaan dhowr wanaagsan caafimaad wanaagsan ee markaasi biyaha ku qotoma dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal markan waxaan dhegeysan doonaa dabcan aan eegi doonaa waddanka gaza waxaalihii markaasi ugu dambeeyey iyo warbixintii ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay bal maxaa soo kordhay maxay tahay waxyaalaha hadda ugu weyn ee qaramada midoobay ay ka hadlayso docor maxamed yeila oo ah konton iyo shan sano jir oo fadhigiisu yahay jabiliya ee refugee camp ee gaza halkaas oo uu ka shaqeeyo ama uga shaqeeyo hay-adda n g o falastiiniyiina jozor ee caafimaadka iyo weliba horumarinta bulshada xubin ka mid ah shabakadaha caalamiga ee help g h waa help h dhegeystayaal wuxuu la wadaagay dabcan khibradiisa iyo tan asxaabtiisa ee hadda jira ee khilaaf kordhinta rabshadaha dhowaan gaza iyo weliba israa'iil waxay saameyn qoto dheer dhinacyo badan leh markaas isku u yeelatay ugu yeelatay shaksi ahaan dabcan shaqayntiisa ama waa howlgalkiisa iyo weliba ururka uu u shaqeeyo jazoor ee caafimaadka iyo weliba horumarinta bulshada duqeymaha cirka ee israa'iil ayaa ah kuwa aan markaasi kala joogsi lahayn oo inta badan ku dhaca xaafado la degan yahay xilli habeen oo ay dadku ku hurdaan ama ay hurdaan guryahooda waxaana ka dhashay tiro khasaare ah oo dhimasho iyo weliba dhaawac leh iyadoo culayska ladabcan culayska la saaraya dabcan caruurta iyadoo dadka waaweyn isbitaalada deegaanka ayaa waxaa buux dhaafiyey dad dhaawac iyo weliba kuwa dhintay waxaana dabcan la tacaalaynaa sida markaasi baaxadda leh ay markaasi wax u dhaceen khatarta joogtada ah ee duqeymaha cirka iyo weliba amnidarada jirta ee dabcan ayaa aniga iyo weliba qaar kale u badan igu reebay cabsi iyo walaac nolol maalmeedkeena ayaa qalqal markaasi geli ayaa galay iyadoo oo howlihii iyo weliba howlihii as-aasiga ahaa aynu markii hore u qabanay oo dabcan u haynay dabcan ayaa hadda markaasi noqonaya mid xasuus kale nagu reebayo cadaadiskii weliba dhaawaca ka dhalanayo gacanka hadalku waxay markaasi dhaawaceen qof weliba oo caafimaadkiisa maskaxeed iyo weliba oo caafimaadkiisa iyo weliba tan maskaxeed duqeynto oo aada u xoogan ayaa markaasi ka dhacaya agagaarka waxaana markaas lagu qasbay inuu markaas u guurno goobo nabdoon laakiin barakicinta waxay la mid tahay caqabado u gaar ah gelitaanka xafiisyadeynu waxay markaasi noqotay mid aan markaasi suurtagal ahayn waxaana wadooyinka isticmaali karaa oo keliya dabcan ambalaasyada yuriba baabuurta u n-ka yuriba hay-adaha gargaarka ee markaas lasoo xulay gardarada israa'iil waxay sidoo kale si ba-an u carqaladaysay dabcan nolosheennu xirfadeennu waxayna rabshado ku dhigtay mid aada markaas u adag inaan si hufan u fulino howsheenna waxayna dabcan nagula qasbay inaan joojino howl waa howlgalladii taageeridda caafimaadka ee weliba ladnaanta dadka gaza xaqiijinta amniga yoliba bixinta taageerada dabcan lagama maarmaanka ahi ay shaqaalahan waxay markaasi noqotay mudnaanta koowaad ee mar waliba dardaaranka la dirayo la bixinayo inay fayjignaan xoogan sameynayaan ilaan ciidamada israa'iil ayaa markaasi dusha markaasi sare ka duqeynaya haweenkii dhibaatooyin biniaadinimo oo daran oo aan markaasi lahayn meel ammaan ah xaqiiqda maalinlaha ah ee nolosha gaza waxay astaan u ah silac iyo weliba nasiibo aada u daran tani waxay aada uga fog tahay khasaaraha nafeed iyo weliba iyadoo oo arxandarada ay markaas sida dheer ay u burburinayso israa'iil ee falastiiniyiinta ee diyaanta galbeed ee gaza burburinta gaabayaasha muhiimka oo ay markaasi ku jiraan wadooyinka dugsiyada isbitaalada ayaa hadda markaasi noqday goobaha bartilmaameydsigu ay ka dhiganayaan israa'iil barakaca qoysasku weliba luminta guryaha iyo weliba hantida ayaa keenaysa in dhibaato aan la soo koobi karin ay halka hadda ka jirto iyadoo in ka badan boqol iyo labaatan kun oo guri oo la degan yahay ay noqdeen burbur dhulka lala sameeyey dhegeystayaal waxaa jira nasiibad nasiib darro meel nabdoon oo laga heli karo ma jiro guri dhammaystiran ee gaza waxaana sheegtay ama dabcan ay sheegayaan in xaaladda iyo dhibaatadaasi markaasi ay ka geysteen israa'iil waddanka falastiiniyiinta khatar joogtada ee duqeymaha cirka khasaaraha xubnaha qoyska ayaa dhibaato dabcan nafsiyan ah markaasi ku weyn aada u weyn ku reebayso ay dadka markaasi reer gaza iyadoo caruurta weliba dadka da-da ah ay markaasi la kulmeen naxdin iyo cabsi aada u dheer aada u badan saameynta xun ee dadka hadda markaas da-da ah ka dhalan karto waxay tahay inay markaasi hadda xaaladaha iyo weliba jawiga siday wax u socdaan ee markaasi dadkan ay argoosan doonaan ee gaza rabshadaha ayaa saameyn weyn ba-an ku yeelanaya dadka da-da ah iyo gaza dad badan oo waayeel ah ayaa ku nafwaayay duqeymaha diyaaradeed ee israa'iil halka qaarkoodna ay hoos ay dabcan hoos oo hoos ahaan ee burburka markaas guryaha loogu dabcan uga dhigayaan taasoo adag tahay in la gaaro oo la badbaadiyo dadka shakhsiyaadka da-da ah ee markaasi ka badbaaday colaadda ee barakaca dabcan xaaladaha nooleed ma aha mid markaasi aada u liidato waxaa waxa ay dabcan magan magan u noqdeen iskuullada weliba barxadaha isbitaalada halkaasoo ay kala kulmeen caqabado aada u daran oo ay la daaladhacayaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahiyadooda aas-aasiga sida cunnada biyo nadiif ah dhegeysadii weliba daawooyin muhiima qaaskii barakaca waxaa markaasi ku reebay hantidii iyo weliba raaxadii ugu yareed ee markaasi qofka uu heli kara qaar badan ayaa markaas lagu qasbay inay ka tagaan dabcan qalabkooda caawinta sida ulaha lagu socdo iyo weliba kuraasta dabcan curyaamiinta daawooyinka muhiimka iyo weliba alaabta gaarka ah waxaana waxay ku qasbeen waxay ku qasban yihiin inay seexdaan dhul aan xafis lahayn dabcan oo dhul markaasi aan dabcan lahayn gogol taasoo kasii sii kordhinayso dhibaatadii xaaladeed maskax iyo jireed ee kasoo gaarayso dadka reer falastiin dadka da-da ay doortay inay markaasi guryahooda joogaan waxay sidoo kale la kulmeen dhibaatooyin daran rabshadaha socda ayaa qalqal markaasi gelinaya nidaamka daryeelka caafimaadka taasoo kusii adkeynaysa inay helaan daawooyin muhiim ah iyo weliba daryeelka caafimaadka ee u baahan yihiin intaa waxaa dheer cabsida iyo weliba welwelka joogtada ah ee markaasi ka imaanaya duqeymaha hawada aan joogsiga kale lahayn ayaa waxyeelo la taaban karo u geystay dabcanwaa dabcan fayoobida dadka maskaxdooda iyo weliba jirkooda waxay ku nool yihiin xaalad murugo weligood iyagoo markaas aan hubin ammaanku iyo weliba mustaqbalka dhegeystayaal baahida deg dega ee markaasi gargaarka biniaadinimada gargaarka biniaadinimada ayaa arin dabcan noolal iyo weliba geeri ku dhacda ah marka badan waxaa si deg deg ah markaas u baahannahay agabyo muhiim ah kuwaasoo laga maarmaan u ah badbaadinta nolosha yareynta dhibaatada iyo weliba bixinta heerka nolosha as-aasiga ee dalka ay saameeyey daladu iyo weliba taageeradu beesha caalamka oo la isku dubariday ayaa muhiim u ah wax ka qabashada baahinta dabcan waa baahiyada deg deg ah iyo weliba xaqiijinta wanaagsan dadku markaasi jira ee dabcan colaada halkaasi ka taagan daawooyinka baahida deg dega ayaa sidoo kale daawooyin ayaa ka mid ah lagu taageero xarumaha caafimaadka gaar ahaan isbitaalada kuwaas oo ay buuxu dhaafiyeen dhaawacyo ka dhashay gardaradaas ka socota wadanka falastiin gaza kuwaasoo gardaradaas ay ka wadaan ciidamada israa'iil oo garab ka helaya maraykanka tan waxaa markaasi ku jira ama ma ku jira ma aha oo keliya sahayda caafimaadka guud laakiin sidoo kale daawooyinka gaar oo loo baahan yahay iyo weliba lagu daaweeya daawacyada iyo weliba curada markaasi ka dhasha dabcan isku hormaadka waxaana dabcan hadda sheegaysaa qaramada midoobay in hadda dabcan loo baahan yahay sidii wax lagu qaban lahaa laguna badbaadin lahaa dadkaasi warbixinta warbixinta alaabooyinka caafimaadka ee muhiimka sida dabcan faashado waa sirinjiyo iyo sidoo kale baalaha markaasi marooyinka nabarada lagu xiro qalabka ilaalinta shaqsi ahaaneed iyo weliba shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa muhiim u ah waxyaabahaasi waxaa lama huraan waa lama huraan si loo buuxiyo daryeelka caafimaadka oo waxaa wax ku ool ah gaar ahaana wakhtiyada dhibaatooyinka legist yaalla helitaanka biyo nadiif ah oo oo la cabo ayaa aas-aas u ah fayoobida dhegeysa dadka dhibaataysan xaqiijinta iyo sidooka nadiif ah oo la isku haleyn karo waxay markaasi ka caawinaysaa ka hortaga cudurka ka dhasha biyaha iyo weliba fuuqbaxa gaar ahaana muhiimadda marka loo barakacayo dhegeystayaal dad badan ayaa guryahooda uga barakacay colaadda waxayna markaas u baahan yihiin hooy kumeel gaar ah oo ammaan ah oo kuay ku sugnaadaan tendhooyinka waxay bixiyeen hal meel oo dabcan waa hal kumeel gaar ah iyadoo siinayso gaabad laga gaalayo dabcan canaasiirta iyo weliba dareenka badbaadada gaar ahaana kuwa markaas guryahooda waaye dhegeystayaal iyadoo dadka lagu qasbay inay barakacaan oo inta badan aysan haysanin hooy ku filan buustayaal ayaa lama huraan u ah dabcan dirimaadka iyo weliba raaxada gaar ahaana xilliga habeenkii weliba heerkulka uu hoos dabcan waa heerkulku hoos u dhici karo dhegeystayaal bixinta helitaanka cunada dhegeysta asaasiga waxaa lama huraan si loo yareeyo gaajada iyo weliba nafaqo xumada tani waxay inay tani waa in ay ku jirto waxyaabo aan markaasi dabcan sida bariiska digirta badacooyinka dabcan kala duwan cuntada u baahan sida diyaargarowga dabcan cuntada diyaarsan iyadoo la tixgelinaya dabcan dadka barakaca ah kordhinta gardarada ghaza waxay abuurtay shabakad adag oo markaasi caqabada ah saameyn sameynaysana dabcan ma keliya dabcan ka shaqeynayso weliba ka shaqeynayso hadda waxay hoos ka xariiqday sida deg deg ah loo raadinayo xal u helidda colaada iyo weliba in ay gardarada waa dabcan ay joojiso israa'iil baniaadinimada gargaarka baniaadinimada oo loo fidiyo dadka ay dhibaatadu saameysay beesha caalamka waa inay isku yimaadaan si ay wax uga qabtaan dhibaatada biniaadinimada maadaama baaxadda dhibaatada gaza ay tahay mid aada u weyn dadaal deg deg ah oo markaasi loo baahan yahay si loo abdiro rashadaha loo xaqiijiyo helitaanka daryeelka caafimaadka gargaar biniaadinimo iyo weliba in la abuuro xaalado nabad iyo weliba xasilooni waasta sida hay-adaha qaramada midoobey hadda ay ku talinayaan dhibaatada dadka daadadku waa dad da-da ee gaza waa arrin murugo leh dhegeysal oo la isku laiska indhatiray dhibaatada dhegeysal waxay ka mid tahay kuwa ugu nugul waxayna u baahan yihiin feejignaan iyo weliba kaalmo deg deg ah beesha caalamka si loo xaqiijiyo badqabkooda fayoobidooda iyo weliba helitaankooda adeegada muhiimka inta lagu jiro xilliga dabcan qalaasahan ay socdo ama dhibaatadan ay hadda ka taagan gaza iyo sidoo kale falastiiniyiinta jazuur waa horumarinta caafimaadka iyo weliba bulshada waa n g o falastiiniyiin ah oo xafiisyada ku leh gaza iyo weliba daanta galbeed oo helaan dabcan horumarinta caafimaadka iyo weliba fayaqabka qoysaska falastiiniyiinta iyo weliba horumarinta caafimaadka sida xuquuqda as-aasiga ee aadanaha yuzuur waa hubin waa xubin ka mid ah dhegeysta shabakada caalamiga ee helbgage bixinta taageerida iyo weliba mashaariicda diiradda saareysa dadka da-da ah ee falastiiniyiinta sida warbixinta dhegeystayaal lagu soo koobayba ma looga hadlay dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiib yaal oad maqlaysaan warbixinta khaza laga diyaariyay dhegeystayaal in dhibaato weli halkaas ay ka taagan tahay laakiin weerarada weli way socdaan oo xamaas ayaa sidoo kale ayagana markaasi duqeynayaan dabcan ama fariisiimo me ay ku leeyihiin aag halkaasi ka dhow ee dhulka wax duud beeneedka ay sheeganayaan dhegeystayaal israa'iiliyiinta haddaba warbixinadaasi iyo kuwo kale waxaa ka heli kartaan bogaga kala duwan ee dhegeysta shabakadaha ee hay-adaha qaramada midoobay dhegeysta star f m codka gobolka waqooyi bari w w w star f m co k ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaro ku mahadsantihin sida wanaagsan adoo la socotaan uuna dhegeysanaysaan star f m shukran dhammaantiin meel walbaa joogtaan iyo sulba noo dhegeysanaysaan waan iga mahad celinaynaa warkii aad maqli doontaan mise dhegeysan doontaan ee tobankii barqanimo dhegeystayaal inta ka hore mawjadda waxaan filaya inaasan iskiin iska bedeli doonin sidoo kale si dhow la socon doontaan saaxib iyaal haddii aad nairobi ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaa mase nagala socon kartaa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso ku sugan tahay waxaad nagala socon kartaa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab faafi taanarifa iyo masalaanina waxay naga dhegeysan kartaan mase nagala socon kartaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xaabo suufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan ayaad nagala socon kartaan mise naga heli kartaan tanarifa iyo masalani aan soo sheegay marsaabit mooyaale xuduudda dhankaas ethoobiya waa siddeetan toddoba dhibic toddobo isyeelo balambala meeru madogaashi waa hal ibar laba dhibic saddex muqdisho idaacaduhu bahwadaagtuna nahay star f m waa sagaashan toddoba dhibic cibir w w w star f m co k halkaas ayaa sidoo kale nagala socon kartaan ama applicationka appka star f m ayaa soo dejsan kartaa yaaba ka wanaagsan adigoo goobtaada meheradaada shaqadaada xafiiskaada joogto ayaa si toosa oo halkaas uga dhegeysan kartaa ama kala socon kartaa warbixinadii wararkii barnaamijyadii iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee idaacadda star f m daqiiqadihii ilbiriqsyadii ee hadda waxaasoo dhan ka bogo kala soco star f m saaxiibyaal si aad dunida ula qabsato ulana jahan qaado dhegeystayaal star f m cunto gobolka qoyberi nabadgelyo maalinta beritaan kulmi doona idinka eebe inta ka hore waxaa inaga tegaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeyst shukran dhammaantiin